أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون
dhegaystayaal assalaamu calaykum kulanti wanaagsan wacan kusoo dhowaada idil ahaantiinba barnaamijka diiradda jimcaha diiradda jimcaha waxaan ku falanqayn doonaa oo toddobaadkan miiska inoo saaran dagaaladii ay ku jabeen ciidamada dowladda federaalk ee ka dhacay qaybo ka mid ah gobollada dhexe waxaa nagala qaybgelaya martina ku ah barnaamijka waxgarad nabadoono iyo aqoon-yahaan martida diiradda jimcaha ee maanta waxaa ka mid ah nabadoon samatar iyo aqoon-yahan ramadaan oo ah qabiir u dhuun daloola siyaasadda soomaaliya هاديا للصواب يستذل الصعاب يوم كان الكتاب في قلوب الشباب أمة لم تهن كيف أمست إذا مرتعا للفتن مزقتها المحن دب فيها الوهن شرداتها المحن
waa hagaag waxaad naga dhagaysanaysaan idaacadda islaamiga ee alfurqaan barnaamijka diiradda ayaa si toos ah ugala socotaan ka hor intaan martida mikrofoonka alfurqaan iyo miiska falanqaynta mowduuca kusoo dhoweyn waxaan ka horumarinaynaa dagaaladii dhowaan ka dhacay gobollada dhexe faalo yar oo ku saabsan waxaana inoo haya waryaheena muxsin
waad mahadsan tahay walaalka maxamed ciise toddobaadkii aynu soo dhaafnay gaar ahaan iyo si guud tan iyo horaantii bishan aynu ku jirna ee oktoobar labada gobol ee galgaduud iyo mudug ayaa martigelinayey silsilada howlgallo ah kuwaasi oo ay qaadayeen militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab gaar ahaan guutooyinka ka howlgala gobolada dhexe ee dhacabartamaha soomaaliya maxamed weeraradan ayaa iskugu jira kuwa ka hortag ah oo lagu ekeenayey ciidamo calooshood u shaqaystayaal shisheeye ah iyo kuwa ka tirsan dowladda federaalka ah oo dhaqdhaqaaqyo colaadeed ka waday labadan wilaayo islamarkaana lagula beegsanayey saldhigyo ay degganaayeen iyo howlgallo kale oo dhabagal ah laguna bartilmaameedsanayey ciidamo kuwa aan soo sheegnay ka mid ah islamarkaana gaaforeegayey bariga wilaayada islaamiga ah ee galgaduud ugu horrayn afartii bishan aynu ku jirna ee oktoobar kamiin ka dhacay deegaanka waniile oo dhaca afaafka degmada ceeldheer ee gobolka galgaduud ayay ciidamo ka tirsan mujaahidiinta al-shabaab ku dileen saddex iyo toban askari iyadoona lagu dhaawacay labaatan iyo lix kale kuwaasi oo iskugu jira askar iyo saraakiil ka tirsan ciidanka dowladda federaalka waxaana xusid mudan in maalinkaasi ay ciidanka dowladda federaalka ah ee la beegsaday siddeed ka mid ah meydadka ciidamada laga dilay ay oga carareen goobta uu kamiinka ka dhacay sidoo kale lixdii bishan aynu ku jirna ee oktoobar laba maalin un kadib dagaalka ka dhacay deegaanka waniile ciidamo ka tirsan militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa dagaal kala hortagay ciidamo iskugu jira calooshood u shaqaystayaal shisheeye ah iyo kuwa ka tirsan dowladda federaalka oo ku sugnaa deegaanka geerille ee isna hoostaga degmada ceeldheer bayaan maalinkaasi ka soo baxay taliska ciidanka mujaahidiinta al-shabaab ayaa lagu xaqiijiyey dhimashada saddex iyo labaatan askari iyo dhaawaca toddobiyo labaatan kale oo iskugu jira askar iyo saraakiil ka tirsan dowladda federaalka bayaanka taliska ayaa sidoo kale maalinkaasi lagu sheegay in ciidamada mujaahidiinta ee weerarka fuliyey ay soo qaniimaysteen hub iyo rasaas aad u tiro badan oo aan la xadidin tiradooda sidoo kale maxamed isla maalinkaasi qanaadka wararka ee alkataa'ib al ikhbaariyiha ayaa baahiyey sawirro laga soo qaaday dagaalka ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa dowladda federaalka iyo shisheeyaha oo hal dhinac ah ku dhex maray deegaanka geerille waxaana sawiradaasi si waafi ah loogu arkayey meedad tiro badan oo ah askarta laga dilay dowladda federaalka iyo agab militari oo iskugu jira hub iyo rasaas oo laga soo qaniimaystay afar iyo tobankii bishan dagaalyahano ka tirsan militariga mujaahidiinta al-shabaab ayaa dagaallo culus kala hortegay ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka oo ku socdaalayay afaafka deegaanka baraag ismaaciil ee dhacaduleedka magaalada xarardheere dagaal xooggan oo lagu ekeeyey ciidanka dowladda federaalka kadibna waxa ay ku qasbanaadeen in ay dib ugu firxadaan degmada xarardheere taasi oo ay markii hore kasoo duulaan tageen taliska ciidamada mujaahidiinta ayaana maalinkaasi sheegay in ay jiraan khasaarooyin fara badan oo haleelay ciidamada dowladda federaalka ee uu bartilmaameedka ahaa haatan aynu u imaanna dagaallo xooggan oo shan iyo tobankii bishan ka dhacay gobolka mudug maxamed dagaallo xooggan oo in ka badan ilaa shan jeer lagu jibiyey ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka ayaa shan iyo tobankii bishan aynu ku jirna ee oktoobar ka dhacay deegaanka qayacad ee gobolka mudug oo dhaca bartamaha soomaaliya dagaaladan oo dhex maray ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka oo weerar ku soo qaaday deegaanka qayacad iyo ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa inta la xaqiijiyey waxaa lagu dilay sideed askari iyadoona lagu dhaawacay shan iyo toban kale oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalka sidoo kale isla shan iyo tobankii bishan aynu ku jirna ee oktoobar oo ah toddobaadkan gudihiisa ciidamo ka tirsan mujaahidiinta al-shabaab ayaa kamiin u dhigay ciidamo ka tirsan dowladda federaalka oo ku socdaalayay inta u dhexaysa degmada ceeldheer iyo deegaanka caliyabaal waxaana kamiinkaasi ku dhaawacmay hal askari oo ka tirsan ciidanka dowladda federaalka ah ugu dambayntii maalintii arbacada ee ay oktoobar maraysay lix iyo toban dagaal xoogan oo si daran loogu jibiyey ciidanka dowladda federaalka ayaa mar labaad ka dhacay deegaanka geerille ee dhaca afaafka degmada ceeldheer ee wilaayada islaamiga ah ee galgaduud bayaan ka soo baxay taliska ciidanka mujaahidiinta al-shabaab oo lagu xaqiijiyey khasaaraha ka dhashay weerarka ka dhacay duleedka ceeldheer ayaa lagu yidhi tirada dhimashada ciidanka dowladda federaalka ayaa gaartay soddon iyo lix askari oo soddon iyo kow ka mid ah meedadkooda looga cararay goobta dagaalka iyadoona uu jira dhaawaca kow iyo labaatan kale mujaahidiinta ayaana howlgalkan ku soo qhaniimaystay soddon iyo kow qori iyo rasaas aad u tiro badan maxamed wadarta guud ee khasaaraha ay howlgallada maalmihii lasoo dhaafay ka dhacayay gobolka galgaduud gaarsiiyeen ciidanka dowladda federaalka ayaa kor u dhaafayo dhimashada saddex iyo toddobaatan askari iyo dhaawaca kow iyo toddobaatan kale hagaag hore dhacaasi kooban kadib markaana martida barnaamijka ayaan soo dhoweynayaa iyo falanqaynta mowduuceena waxaan soo dhoweynayaa ugu horeyn aqoon-yahan ramadaan ahna khabiir u dhun daloola siyaasadda soomaaliya maxaad ku qiimeyn lahayd aqoon-yahaan dagaaladii ka dhacay gobolada dhexe sida kan garile ee duleedka ceeldheer ee ciidamada dowladda federaalk lagu gaarsiiyey khasaare baaxad leh sida aan wararka ku helnay بسم الله الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أن دقالكي أيامها بو سعودي أصل كورورتا دقالكو هو بوركو غرس بوركو غرس وها أن سومالي وحي تيرانين علوش حنونيسي lagama fadhiyo inuu masjidka cibaado u aado sababtoo adoo caloosh ku socotaa bixi ma kartid ilaa aad ka caafimaado ayaga dhexdooda asal biis haystay waxa uu ku boorqarihayo ku dhammaynayo na waa barnaamijyada ka socdo muqdisho oo dhexdooda inay ku duugaan ay ku qariyaan hadday tahay culayska ay shacabka ku hayaan oo ay xagga dhaqaalaha tahay iyo hadday ka tahay siyaasadaha kale dagaalka waa la soconnaa meelo badan waxaa ugu dambaysay shalay nimankan ciidamada f- dowladda federaalka waxaa laga dilay soddon iyo lix oo soddon iyo kow ay barta uga tageen oo dad waaweyn oo akhyaaroo lagu kalsoon yahayna ay kor tageen miidadku meesha looga tagay ay qoraxda iyo dabaysha ku dishay haadda iyo xayawaanaadka kalena ay halis ugu jiraanba inay cunaan mar wa- wadaad baadiyahan degan aan la sheekaystay wuxuu ii sheegay dagaaladan dagaaladii ka horreeyey in laba nin oo ka mida kuwii ka soo fakaday ay gurigiisa galeen oo ayagoo ilmaha xoogaa biyo qayladii maqlay waa soo cararay war maxaa ahaydeen u idhaadinka markaasay dheen waxayna anagu ciidamada waxaan nahay dowladda federaalka soomaaliya waa ciidamada milatariga oo meeshaani gurigeyga maxaa idinka soo doona adeerow wax kale maahane oonaa nafta noo hayse biyana sii markaasuu intaad ka timaadeen annagu doygaan ka nimid uu yidhi asalkii hore doyga waa dhulkaas raaga ceella iyo aan ka nimid mid ka mida wuxuu yidhi waa ii beriga dambe shabaab hort wuxuu shabaab iga baasho oon juqda ugu gelaayo ugu dhibmay berigay ii tahay gurigaygii jo- foogtaan gaaro marka si guud iyo si gaaraba waa u jaban yihiin waa maqlay deegaanka ceeldheer dadkii deganaa amaray ku siiyeen boqol wiil oo dagaal gashaan idinka rabaa ayaguna waa diideen bataatanba waxaan aadayna male haddaad aadaysiin adinkaa ciidana qarash ku qaata mushaariye oo matala dowladda taga annagu dad deegaankaa nahay mahana waa lagu dhintay dadka midba midka kale aad waraysato inay gacanta ka taageen xamaasadii iyo beentii iyo baalaxuuftadii socotay marka sideedaba waxa waaye waa barnaamijkaas hadda xaggooda waa ka dhammaaday maraan mid ka mid a la hadloo idhi warniyuhu iiga warran deegaankii arriga wuxuu yidhi waa isku dhammaata hawshaad haddana intii noo dhoweedo dhan xeebtay dabada gashteen uu yidhi oo waxaan yidhi maxay xeebta ka dooneen shabaabay ka baqaayaan uu yidhi annaga waa naga fogaado culaasna waa naga dego uu yidhi nafisaan u baxnay muga inay isda- kuwaasna niyaday kusii joogaanba male soddonkii niman magac leh oo dhexdooda is yaqaano wada saaxiibaha ku jiray marka dagaalkaas marka qiimayntiisa guud waa mid kan ka dambeeya inuu dhacay u malay maayo waa say u socdaan ilaa qaycadna waa maqlaysay meelahaas waa ka socdeen waa siday ugu jabay shan mar ay soo galeenaa marka waxaa doqonnimo ah dadka soomaaliyeed ee, weliba waalidiinta caqliga u saaxiibka ee wiilkooda inta la soo marin habaabiyo meeshaan la keeno hadhowna inta lagu dilo meydkiisana ayagu ay soo doono waayaan shacabkii ama deegaankii dadka meesha deganaana dad fara badan xoog ay ku duugaan aysa haynin meesha inay ku baaba'aan ay xayawaanka ku diirto hadda wax caqli qabaha maaha in badanna waa loo sheegay hadday tahay umuurada xarakada ilaahay noo xifdiyey ugu sarrayso ragga sarsaro madaxda xarakada waa ka hadashay war wiilashiinna cishada laakiin aayad qur-aana waxay leedahay famaa asbarahum cala annaari alla maxaa naar uga sabar badiyey mina nin naar ku sabarsan inuu galo sa hadda waa la ogyahay waxa hamar ka socdo oo colaad iyo maxay toora canshuur iyo dhibaato iyo maaragtay caragelin ee dadka lagu haayo ummad meeqaa asbuuci dhawaa oo keliya meeqaa tahriibtay waxay cararayaane dalkooda ugu cararayn maxay yihiin waa caqabada iyo culayska ay ku hayaan kanna waa haddee waxa qiimayn saasaba uma baahno waa mid dhammaadaba deegaanka dadka joogaana kuu sheegaya hadda moogtahay nimankii daala hadda ka hor waxaa la yidhi war midaa caqli u soo jeeday xuru nimo geedkaasaan fadhiisanno aan hergalno ku kalaa yidhi mayuu yidhi waa or orod inaan orodno waa uu yidhi socodkiiaba la gaba uu yidhi maxay taa orodkaa sheegaysa marka dad socodkiiba gabay aan orodno waa tabarta ugu dambaysa meeshaas ay ka raadihayaan sababtoo ciidankii macnawiyaadkooda iyo niyad ahaan uma dhisno Een, qadkana waa ku arkaynay niman madaxa geesaha inta iska fiiqay tin badanoo buruka ad u qabto waa tintiisa la leeyahay deyrtay hadda niman noocaasa oo wax yaroo ay muqaadaraad kala baxaan hadday helaan ku joogaayo oo uu ra-iisul wasaari bare xamse sheegayo uu leeyahay waa nin qayilsan oo muqaadaraadka cunaaya oo jaadka cunaaya askari qayilsan oo miir lahayn madaxdoodii oo ra-iisul wasaaraha ugu sarreeya sheegaya waxa ay ku sugan yihiin oo dhibaataa ay ku caddaynayaan isla dhibka ay ku caddaynayaanna waxa u ansixinaya oo jaadka inay kenya keenta muqaadaraadkana waa madaxweynihii waa dhib ay dhammaantood u fadhiyaan ayna ku abaabihayaan haddana ay ku dhaleecayhayaan hadda moogtahay waxaa la rabaa dadku inay fikiraan een, waxa loo socdaa waa aakhiro een, geeri waa loo joogaa amba baabuur ha ku dilo ama shil gal ama biyo ku maansho amase maxay ahayd toori geeri cudur iyo xanuun ha ku dilo ama bahal ha ku cunee ama xabadu ha ku disho adigu sidaadaba waxaa tahay geeri suge haddaad geeri suga tahay qiyaamo safkaa ku jirtay haddii lagu yidhaa su-aashii waa la weydiiyey beder nimankii muslimiinta weliba la- la soo qasbay aa su-aashaas ku timid qaaluu fii maa kuntum ma dhihin annagu ma aragtay een, gaalaan safkeeda ku jirnay waxay dhaheen kunnaa mustadcafiina fi lard een, laakiin nin asigaba oo la soo qasbin ee, qaarkood sida aan maqlayn ay ku qanacsan yihiin balwaddaas yartaa iyo tartiibtaas u soo raacay kuwana la siree ayagoo iska taariibi raba layidhi maxaa taariibka u wada qorana waa helaysaa lacag yaroo garaaman waa lagu siinaa lagu soo siray in badanoo la qabtana qadka interneetkan ku aragna aniga konton doolar lagu sii haa layidhi waa lay soo waday xabadda qoriga si loo furo bisa hal asbuuc lay baray nin saasoo hadda xabad korkiisa ka dhawaqday inuu qoriga tuuro oo meesha ka cararaahu hadda isweydiin ma leh Een, iska daaya soomaalida ayaga dhexdooda kuwan dowladda federaalka u qiraayo iyo cadiinka ajinabiga ah in cadaaladda iyo wanaagga iyo kala dambaynta ay xarakada taalo madaxdoodaa sheegaya qadkay wada yaalay internetkan ka fiirsanaa dadka marka cadaalad iyo wanaaggii loo soo doonaa hadda ka hor wadaada hoogaa dadkan oo xanaaqa dhow oo isfiilitay soomaali dhahan qabo a ii sheekeeya odayoo saaxiiba ahayn marka sheekada waxay ku timid warniga kuma araga intee gashaan markaasuu warniyo waddadaanaan soo marayo arrin khatarana waa ku dhacay uu yidhi markaasi maxay tahay annagoo waddada soconno uu yidhi aan kuwa ciidamadii dowladda federaalka qaa- gaar ahaan kuwa dhaqaalaha u qaabilsanaan ku leexannay baabuurkii lacagtii iska dhiiba boonadiyaa loo soo jaro uu yidhi u malay maayo inaan soconno uu yidhi hal kilomitir adi dhowr boqoloo mitir haddaan soconno bam ayeerta uu yidhi waa istaagno uu yidhi waan naxay uu yidhi anigi war maxay tahay xabadda aan dhahay uu yidhi nimaaba derbiga ka soo baxaba hoodka u sigaar cabaaya aryaaba mees ka socotaa amaa dhabbaa fiiree hor dhabbahaaga maanaanay xabadda maxaan ugu riday waa soo marnay dhaqaalaha idiin qaabilsan haddaad dowladda federaalka tihiin lacagtiina waa tan warqaddii waa soo goostay midaasi ma qusaysee laba boqol oo kaa shakeen laba boqol maynuu yidhi dhaqaaqa meeshiduu yidhi adigana anigii alla hadluu yidhi odagaa marka sheekada ii sheegay waxaan idhi yidhi nin shabaabaa argagixiso ku sheegaysiinuu yidhi shabaab meeshay marayana ayagoo hal marxabad bamsiya xataa ma maqalno adinkana wuxuu yidhi shacab oo safaro masaafuro xataa jidka haddaad soo istaagta waa la karsay uu yidhi oo lagu jeeday dhow baaxa maxayta yidhi markaasuu yidhi askarigii ilaadla wuxuu yidhi unukay shabaab hana isku keenu mithlinin oo mina walaxa isku mid ah naga dhigin shabaab ee waa la yaqaan howshooda diimaa ka maqan unukarsa marqaankaa inaan u joognaa uu yidhi ilaahana qur-aankiisa ku caddeeyay inaan isku mid ayna soo qabo baasada waa yaabo markaasaan waxaan idhi uu yidhi oo ilaahay wuxuu yidhi afaman kaana mu'minan kaman kaana faasiqan laa yastawuun nin iimaan lahoo ka go'an tahay inuu ilaahay shareecadiisa dadku xukumo iyo nin marqaankiisa raba isku mid maahane baasada soo qabo markaasaan xoogaa waa yara caga jiidnuu yidhi nin anaga warqadaan soo goosannay oo darawalkii lacagna dhiibi mayno markaasuu wuxuu yidhi waa oomanow uu yidhi marka waxaan dareemaa asgeri gadaal ku jiro kale inuu jiro oomanaha uu sheegaya wuxuu ku cabsi geliyey gabdhihii in la kufsahayo marka waa nimanka noocaasa waxay sheegahayaan waa dowlad federaala idaacadaha iyo markaad dhegaysato iyo dhaqankooda wax isqabahaya maa qur-aankana waxaa ku qoran oo alla weyne uu ku sheegay waidaa qiila lahum haddii la yidhaahdo laa tufsiduu fi lard dhulka ha fasahaadinoo dhaca iyo kufsiga iyo marqaanka iyo balwadda iyo maxay toore tumashada iyo heesaha iyo muusiga waxyaabahan ilaahay iyo rasuulkiisa ay xarimeenba fasahaadka ka joojiyade qaaluu inamaa naxnu muslixuun annagaa wax wanaajihaynin waa ciidamada milatariga soomaaliya ee u taagan nidaamka iyo kala dambaynta ummadda soomaaliyeed marka wadda warka waa caddaadaba asgariga soo sheegay alaa inahum hum lmufsiduuna walaakin laa yashcuruun kuwa wax fasahaadiya waa ayaga mase oga ilaahay suu qur-aanka ku caddeeyey asgarigana uu sheegaayo inay marqaankooda u joogaan una qinaayo inay wanaagsan yihiin raggan kale oo shabaabka ninka asgariga ee milatariga waa nin ka dagaalamo jiidda hore ee cadowga waddanka ka dhiciyey bal iska daa inay dhiciyaane waa kuwa u sacabtumaaya ee soo dhoweynaya hadday bad tahana siiyey ee leh muuse biixi badda ou dhiibay inta ka tanaasushid bada ka fara badan anigaa ku siinaya asigana uu si edab daran u hadlayu leeyahay baddaas waa gacantay ku dhigtay waa taamkii aan ku taamaynay intaasoo boqoloo sano iska dhaafe mid oo tanna ka tanaasul mid hor lana keen hadda beledweyne dagaalkii ka dhacay waa ognahay qolyihii oo hirshabeelle iyo waxay u kala qaybsameen kuwan oo etoobiyaanka la safto oo hiiraan state la baxa markay dagaalameen qolyihii kale la safteen etoobiyaanka kuwa hirshabeelle oo ilaa federaalka taabacsanay waa laga soo raacdayey habeenkaas duurkay ku baryeen qof kastaa og waxay joogaan gobollada soomaaliya dhan beled xaawaa ay joogaan eelaboorkii heestaan siday rabaanay ka yeeshaan dhul badanoo soomaali leedahay oo maaragtay jigjiga iyo ummadday ku dhibaanoo xoolahooda ay ku dhacaan mar walbaba qad kala soo dhigaa hooyo iyo aabba iyo wiilal soomaaliyeedoo wada maaragta cabaadkooda iyo maaragta ooyintooda aan la xamili karayn marka meeshii u sahlaneed ee ugu saxsaneed inay xeebtan ku baaba'aan ma ahayne inay inta baxaan ay furunta tagaanay la dagaalamanay ahayd cadowga asalka ee haddii diin la yidhaha caqiidaba aan naga dhexaynee kirishtanka haddii dad iyo dalnimo la yidhaha noo ogolayna inayna diirtaan dhammaanteenna laqaan rabo inay ka bilaabaanay ahaydee meeshaas tagaan maana inay xeebtan dhaxan ku layso ay inta soo baxaanay rag maaragtay oo ayaa naftirkooda waddanka wax ka leh oo in laga dhiga shisheeye shabaab waa wiilal soomaaliya oo dhallinyaraa oo la yaqaan oo ka gadooda bis dalkeena iyo dadkeena waan wax u qabsano sida afghanistan afghanistan wiilal gadooday ahaayeen daalibaan arday ah go'aan qaatay inay maaragtay waddankooda kala dambayn nidaam ku soo ceshadaan ugu dambayna siday u halgamayeen waa ku soo ceshadeen raggaanna waxaan rajaynaynaa siday u halgamayeen inay nidaamka asigaa ku soo celi doonaan oo kala dambayn iyo nidaam qurux badanoo soomaaliyoo dhan ay ku qanacday ku qabowdo insha allahu tacaala inuu ilaahay ka siiyey aan rajaynaynaa waa tahay markaana waxaan siinayaa nabadoon samatar ahna waxgaradka wilaayada islaamiga ee mudug ee nabadoone maxaad ka og tahay dagaaladii ka dhacay qeycad iyo barag ismaaciil بسم الله الحمد لله رب العالمين وبين السنة على أمور الدين والدين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال المصطفى صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك قريب أو عابر السبيل كما قال عليه الصلاة والسلام إلهي ما تسكى سبحانه وتعالى الله نو أقول inaan ka hadalno een ilaahay subxaana watacaala shareecadiisa iyo dadkiisa inaan ka hadalno een iyo dhulka ilaahay uuna makaniyey ama maaragtaa ilaahay ummaddan soomaaliyeed uu siiyey een sidaad ii weydiisay khayr allah ku siiyo een deegaankan mudug ama galguduud wey wax la iska weydiinayaa oo ay nimankan kusoo duureen laba sano ka hor xamlo soo qaadeen xamladiina rafadkii ugu dambeeyey ayay mareysaa n meesha la yidhaahdo qaycad maalintii maalintii talaadadii ayay soo baxeen ma- maalintii isniintii bay soo baxeen isniinta markay soo baxeenna dhowr gaari ay ahaayeen meel dhexe markay mareen lees gacma iyo udhexaysa iyo qaycad ayay laabteen maalin dambeeto oo talaadadii ayay soo tageen waxayna yimaadeen qaycad agteeda meel ah halkaas ayay isku fara saareen raggi mujaahidiinta meeshaa joogay bacdeen markay isfara saareen halkaa dagaal culus ayaa ka dhacay oo aan waxba la isku reeban nimankaasuna niman waxay ahaayeen kulleeto sharcada ilaahay duulaan ku ah sida maaragta idaacadaha iyo maaragta ay ka sheegteen iyagu bacdeenna meesha dagaal marka uu ka dhacay way jabeen duhurkii wixii loo gaaray way jabeen bacdeenna way laabteen halkii ay ka yimaadeen wisil iyo dhulkaasi u laabteen markay laabteen bacdigeed ayagoo jabay oo sida dhaawac iyo meyd tiro badan bay ka laabteen meeshaas uu ku hungoobay waxay tageen wisil wixii haddee lasoo ururiyey dad lasoo ururiyeyay ahaayeen oo tiro badan noocyo badan leh sida waxaan ay yidhaahdaan macusleyda iyo niman mushrikiin oo baxday iyo laga keenay iyo wisil iyo dhulka laga soo ururiyey iyo niman kaleeto gorgor ay ku sheegeen waxay ahaayeenba nimanka way jabeen Een, meeshiina waxaa jooga kuleytoba nimankii joogay kusoo weerareen oo mujaahidiinta ahaa Een, bacdeenna intaas marka ay dhacday maalintii horeeto oo isniinta ahayd iyadana xardheer waxay ka baxeen habeenkii isniinta toddoba saac oo habeennimo waxay mareen waddada baraaga aadda markay marayaan baraag baraag meel ka sokaysa oo buurbuur la yidhaahdo bay waxay sameeyeen halkaasi een, isku kala qaybiyeen way socdeen misna halkaasi ku arrinsadeen markay ku arrinsadeen way socdeen baraag bay tageen meesha la yidhaha waa ateenada leh baraag ismaaciil baraag ismaaciil markay tageen waagu u beriyey markaa kabacdi labay isku qaybiyeen labada wado oo wadana ay bari marto wadana ay baraagaha marto oo wadada bari marto waxaa la yidhahda tawfiiq wadadaas ayay mareen qaar ay aadeen qaarna waxay aadeen wadada baraagaha wadada baraagaha waxay markay ku socdeen een, qolo kastaahi wadada baraagaha iyo wada- labada wadana waxay isku jiraan adiga laba kilomitir ama ay isku jiraan ama wax la mid ah ayay isku jiraan ama saddex markay ugu badato labada wado dhexdooda ayay mareen iyagoo wadooyinka ka cararaya ayay labada wado dhexdooda mareen labada wado dhexdooda markay mareen markay marayaan meesha la yidhaahdo een, meel u dhaxaysa labada wado oo cirday meel la yidhaahdo markay marayaan oo bari ka xigta baraag baraagta kaleeto oo la yidhaahdo baraag hurdaaye ayay halkaa iskaga darsameen halkaasay ka soo jiireeyeen oo bari ay ka soo galeen baraag dadkii een, iskugu yeereen wixii meelaha joogjoogay dad badan magaalada kuma noola baraagtaas dadkii la hadleen way u dhaarteen waxay yidhaahdeen shabaabaa tihiin waxbay ku daldaleen markaa ka bacdina dadkii markay u yeereen oo dadkii la- la dirireen oo ku buuqeen oo cancanaanteen markaa kabacdi kulleytoba een, dadkii ayaga kulleyto wax u sheegayey markuu tegoo dhaqaaqana sheedaa laga eeganaya xagga horaa laga helay xagga galbeedka looga yimid iyo xagga bariga labadaba labadaa markuu yimid halkaa laga- laga- la- la- dagaalka looga bilaabay way carareen wixii dhulka joogana baabuurta way ka carari way ku daba dhegeen qori midkii uu ka dhacay iyo midkii risaasiban ka dhacday iyo midkii boosh ka furtay iyo kii taleefon ka dhacay wixii oo dhan iyagoo qof walbaba kala maqan bay meesha ka carareen bacdeenna orodkooda xaradheeray ku galeen maalintaa orodkooda xaradheeray ku galeen Een, soomaaliduna waxay yidhaahdaan markay qof la hadlayaan ay wax ku tuhmayaan hebeloo labada orod midda orodka hore oo gabgabta ood soo ordaysid iyo midka dambe labadooda midda soomaaliduna waxay ku mahmaahaan soomaalida waxay ku mahmaahaan roori doono hurti lama rooro nimankaasu way carareen ilaahayna wuu jebiyey subxaana wa tacaala ummaddana way dhibaateeyeen oo baraagoo kale markay soo marayeen ateenadana ateenada way ka damiyeen mahaladihii ku yiilay iyo meelo yararoo dukaamaho macaashana way dhaceen wixii yiilay way tageen markay sii socdaanna meel la yidhaha faqanuur bay istaageen xoolo joogay oo meesha daaqayeyna wax badana dadku sheegayaan oo maaragta xoolahay dadka ka dhaceenna wiileeyihin halkaa marka ay marayso markay xaradheere tageen iyagoo hoog iyo maaragta balaayo ku soo dhacday dadku waxay ugu sheekeeyeen shabaab waa soo layn waana dabacadda ay leeyihiinoo lagu yaqaano muctarifka ku yihiin hadda ka horna meeshaan afar mar inay taan umalaynaya afar mar baa lagu jebiyey meeshaan intii xamladu socotay markaana ku shan ah sideedana ma maraanba meel wadaaba cag ma saaraan waxay maraan oo kaliya geedaha taayiradan iyo gaarigan isku qoofalan iyagoo lacag kamay bixin maraa laleeyahay geedaha dul mara geedahaas umay dul maraa meel rag joogo iyo meel laga filanayo midna ma maraan waa niman jaangowracan oo qamri iyo daroogo ka dhergay weeyaan waa tahay waxaad sheegtay in ciidamada dowladda mar walba ay weerar soo qaadaan ama weerar lagu qaado inta badan ay khasaare ama jab ay la kulmaan dadkan ay ugu sheekeeyaan inay xarakada al-shabaab ama mujaahidiinta ay soo laayeen marka ma jiraa dad weli aaminaya hadalladaasi way jiraanoo dadka aaminaya waxay yihiin bacdina awliyaau bacdin wey qolo walba qolada ay saaxiibka iyo gacalka iyo sokeeyaha la tahay warkooday qaataan warna waa war miidiya yaalloo xaqiiqaa weeyaan miidiya war yaalla oo xaqiiqaa weeye xaqiiqda itusoo itaabsii baa lasoo bandhiga marka lasoo bandhigo mid baaba inkiraya wuxuu leeyahy maba jirtoba suurtagalba maaha waxaan in saan loo laayo ciidamada dowladda saan loo laayo laanna caad oo waxaad arkaysa oo kaleeto galcad way diideen waxaad arkaysa cawsi weyne way diideen waxaad arkaysa ceeldheer way diideen waxaad arkaysa caad way diideen haa dadku way ogaadeen marka lasoo bandhigay bay ogaadeen dadka oo layiri run weeye waxa kan weligeedna way jirtay oo yugandhays iyo burundays kufaar afrikaana haddii la laayo hal qof aa naga dhaawacmay dhihi jirin kuwaanuna waddadii lagu gardaadiyey weeyaan lagu barbaariyey iyo wixii la baray meesha la yidhaahdo marka baraag wixii ka dhacay wax la qarin karo maaha horaan waa loo qarin waayo aadan wixii ka dhacay wax muuqday ahaayeen dadkuna maanta aad u jeedaa soomaalidu waxay tiraahdaa sadar muuqdaa su-aal ka dhan wixii muuqday baa nin wuxuu leeyahy waxbaba kama jiraanba waxaan muuqda qofna wuxuu leeyahy waxaan muuqan waxba iina ka jirin waa soo baabi'nay waa soo burburinay waa soo jijibinay waa ka soo taqallusnay xasanna wuxuu lahaa waa malay biyo ka gureen ayuu warkiisu ahaa sida sunnigoo kaleetona wuxuu lahaa rah biyo ka dhammaadeen weeye meesha uu ku tegey oo adduunka uu ku dhaafay marka warku run weeyaan itusoo itaabsiibuu marayaa miidiyuhuna kulleyto idaacadaha sida hadda idaacaddan wareysanaysa oo kaleeto oo alfurqaan oo kaleeto way og yihiin xaqiiqda iyo runtuna waxay imaanayaan goobaha laysku helo ayaa laga helayaayo waxaa la qaadayaa sawiradii baa laga qaadayaa meesha adeer maalin dhooto waxaa lasoo qaaday buulxaaji meesha markii lagu laayey mid qoladii la laayay dhex seexday bay soo qaadeen oo markii dambeta soo toosay wiil baaba wuxuu la dul taagan kameramaana wuxuu la dul taagan yahay kaamaradii nimanka la yidhahdo alkataa'ib ilaahay khayra siiyo isagoo soo toosay markuu soo toosana haddee hawshii wixii asagoo mudnay bay mariyeen bacdeenna meeshiyaa lagu dilay sidoo kaleeto waad ogeydeen masegawaa waa laysoo qalday waxaa layga keenay baalkii la dhihi jiray macalinuur baa layga keenay masaajidka macalinuur iyo waxaa layga keenay iyo iyo howladaag iyo hodan waa mid kale ahaa aabbahay baa etoobiyaan dilay anigana hadda ayaa isoo tababaray marka waa dadaan ogeynba muxaadara uu jeediyey sheekh boqolsoon raximahullahu tacaala ayaa wuxuu yidhi hadda ka hor dhaxalka ninka qaawan muxaadara layaa jeediyey dhaxalka ninka qaawan waxa weeyaanuu yidhi nin aan ogeyn waxa ka maqan iyo waxa uu leeyahay waxa uu haysto ninkaan haysta war uma hayo etoobiya waddankeennii qaarna way haysataa qaarna hadda usoo badna hadda u socotaa birigana hadda ku soo socotaa nina wuxuu leeya ayada soo tababartay maxay u soo tababartay dad muslimiina oo mujaahidiina oo ayada la diriirsanoo dadkii laga horgeyn lahaa ah bay is- iyaga ka horgeynayaan markaasay ku baaba'ayaan meeshaas meeshaasay ku baaba'ay marka waxaan dhihin lahaa waxaan dhihin lahaa oo cod dheer aan ku leeyahay war miyeedna wax garan oo miyeedna wax arkin oo miyeedna wax maqlin afalaa tasmacuun war ilaahay subxaanahu watacaala caqli ayuu idin siiyey dhagaa ilaahay indhaa ilaahay idin siiyey aada wax ku aragtaan war waxaad arkaysaan iska fiiriye ninaana gebiyo wuxuu yidhi wuxuu yidhi geriley geriley wixii gaal la waray oo guudka laga toogtay gumaysigu guntuu soo diray gumaysigu guntuu soo diray oo goosan laga reebay duurkaa kuwaa gegan ayaan gabaya gaarsiini gabay la yidhaaho gabay noocaasa uu tiriyey uu abbaarayay hadda ka hor geriley dhowr mar baa lagu laayay waa unu iska soo socdaan waa soo dureeraan meesha la yidhaahdo een, qayacad qayacad oo kaleeto nin baa ka gebiyo wuxuu yidhi qaafley gabay uu ka tiriyey isagana meesha oo wuxuu yidhi gabaga qaafleyda ah gabaga qaafleyda wuxuu yidhi hadda ka hor waad ogeydenoo qoojo dagaalin la yidhaha ummadda ku dhiba meesha mujaahidiinta oo isku dhibanaayeen marka wuxuu yidhi een, een, qoojaba markuu qooqay oo qoorta kor u taagay markii uu xaqii quursadoo qaada laga waayey isagoo qoslayaa dharaar qarax la taabsiiyey wuxuu yidhi qaybdiid qaybdiid qabowgii ayuu qarax ka soo doortay markii qoojo la dilay qaybdiid baa soo tegey buu yidhi qaybdiid qabowgii ayuu qarax ka soo doortay qancin maayo qaybdiid ilaa qarax la taabsiiyo qaraxi waa la taabsiyey cabdi qaybdiid wuxuu yidhi marka qoojiya qulaadii markii qaraxa loo dhiibay qoorqoor markii loo qabray ee qaraxa loo sheegay waa tuu u qayriyey sida qayl dameeraada gabay noocaasuu tiri ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu ku mahadsan yahay jebinta uu jebiyey isagaana jebiyey cid kale oo wax u dhibi kartaa ma jirto nimanka dowladda eh, sheeganaya dowladina dadkeeda iyo dalkeeda dad dalka uma gacan geliso iyo dad kale war hadday dad yihiin dadnimadooda inta kaashadaan shareecada ilaahay ha u soo laabteen asal muslim bay ahaayeen ya dalkoodana sidii lagu difaaci lahay iyo dadkooda iyo diintoodana ha ka fekereen cidda ka fekerayso diyaarka oo ammaantay oo doonaysa oo gacanta u haatinayso maalin kasta leh war toobad keena oo maaragtay ilaahay u soo laabta shareecadan ilaahayna aan wada difaacno dalkeennana aan wada difaacno dadkeennana aan wada difaacnona taladooda inta maqlaan tala xuma haysee talada ha qaateen talada mujaahidiinta ha qaateen baan leeyahay oo ha soo laabteen intaasaan leeyahay taana hagaag barnaamijka qeybihiisa dhexe ayaan markan ku dhownahay waxaan ku laabanayaa aqoon-yahan ramadaan markaad aad daroostee dagaalada ay mar walba dowladda federaalka ku jabaan natiijadiisa maxaa lagu qiimeyn karaa
in badan waa aragnay dagaalada ay soo aadaan horena waa u sheegay ayagu inay ciidamadooda ay caddaynayaan waxa ay ku sugan yihiin kad milatari dowlad ahaan iyo raggan ka soo horjeeda waxa ay ku sugan yihiin oo caqiida ay aaminsan yihiin bal iska daayee madaxweynihii hore maxamed cabdulaahi farmaajo hadhaha annagu ciidamadeenna ma heestaan caqiide ay ku dagaalamaan sida shabaab ay u aaminsan yihiin caqiide ahaan oo ay ku dagaalamaan u dhimanayaan waana sida saxda ah Een, shareecada ilaahay wax ka wanaagsan kitaabka iyo sunnada naftaada iyo hantidaada inaad ku bixisaa waa shayga ugu weyn oo wax lagu baxsho waana diintii waxay u taagan yihiin marka waa diintii nin marka alla weyne ku xiran ee adkaaru sabaax walmasaa allana ou la jiro u malay maayo haddee adduunkao dhan hadday isugu tagaan inay ka adkaa karaan sababtoo ah haddii kale qur-aankan ka shakinay qur-aankan ka shakinaynaa qur-aanka cadiimka oo kariimka oo shariifka wuxuu ku caddeeyey aa ku cad waana xaq siduu xaq u yidhi alleh waxuu baadil yanaan waa baadil hadda haddii la yidhaha adduunka wadaha jiro oo sida ruush iyo maraykan iyo n- wa- waarso iyo nata laysku yidhaha markii lasoo koobe aa waxay di bilaabeen gantaalo oo nuclear riddadoodu dheerayso inay cerka ku ridaan ay cerka soo dumiyaan dhulkana ay dabagediyaan ay kor u marshaan qofkii la yidhaha wuxuu leeyahay war waxaa habs igala taga aniga ma cerkan ilaahay kor samada u taago intaasoo maaragtay malaayiin sano taagnaay iyo dhulkan oo ilaahay sida u fidiyaa cid dabagedi karta jirtaa haddee qofkii taas yaqiin u aaminsan qur-aanka inay yaqiin u qaadataa dhaba allaale wajacala aniga rabbiyaa yeelay uu leeyahay wajacala waxaan yeelay alla weyne haddaan ahay sidaasu alle leeyahay kalimata aladiina kafaruu sufla hadda kalimata aladiina waa maxaa marka si waxay dhoodhoobeenay qoreen ama dadkay u buunbuuniyaanoo waa meelaha waa ka maqlay waa dastuur heerstaro yurubiyan ahoo jarmalka iyo faransiiska wadamada u horumarsan laga soo guuriyey wadamadaas waxaa laga soo guuriyey faransiis waa tii nebigeenna aflagaadaysay salawaatullaahi wasalaamuhun calayh marka nin nebigayga caayay aan ana ku haayo wax nebigaaga ka wanaagsan hadda waa doqonnimo inaan ka yeela midaas marka maadaama ay tahay barnaamijkaas ay soo dhegsadeen oo oo ee la dagaalankaas marka wajacala kalimata aladiina kafaruu sufla wa kalimatullaahi waa kitaabkii sunnadiina hiya alculyaa labadaas hadday isqaabilaan marka qolada marka waxaa la yidhahdaa waa laba qola loo kale qur-aanka wuxuu la yidhahdaa fariiqayn waa aladiina aamanuu yuqaatiluuna fii sabiili illaahi waa shareecada iyo waxaa ka go-an kitaabkii sunnada iyo waladiina kafaruu yuqaatiluuna fii sabiili daaquut iyo nin dawaaqiid iyo dastuur iyo aaraa ay ka go-an tahay inay ku dhaqmaan marka labadaas qolo hadday qartab isdhahaan fa ayu lfariiqayni waa midkee labadaas midkood su-aal alla keeno waay axaqu bilamni inuu nabad ku joogo oo ku naaleeyay waa kee allah yidhi aladiina aamanuu waa iskale oo walam yalbisuu iimaanahum bidulm askariga wuxuu leeyahy anigu jallaad iyo jirsaan akhrisadaa inteed iiga saaraysaa aladiina aamanuu laakiin waxaad diidayso walam yalbisuu iimaanahum bidulmin nabigaa tafsiiriyey sala allahu calayhi waaalihi wasalam wuxuu yidhi waa ay bishirkin inaad qodob qac iyo qabac isku qabato iyo qodobka ja fadxadii taxriijin jiitin tiraa iyo wakatabna calayhim fiiha ana nafsa binafs aayad qur-aan iyo qodob inaad isku qabato macnaa ay bishirkin ninkaan isku qabano qur-aanka iyo sunnadoo fasiraya iska tala qaato ulaa'ika lahum lamn laakiin khidadaa la degaa qorshe dagaalaa lagu soo baxaa ciidamada federaalka markii la soo wadaa askari iskama soo baxa waxaa le howlgalan aadaynaa nimankii baan rabnaa inaan meel hebel ugu tagno ka sifeyno waa khidadka la degaayo iyo qorshaha qorshe waxaa jiro maxaan u baahan karnaa midkeena dhaawacmay inaan baabuur ku qaadano haye midkeena rasaas inaan haysano waa kasay isgaarsiinta iyo waa sida maa qorshe kasta ha ay dhammaystiraan hal qodobay dhammaystiri karayn waa maxa qorshahaas waa qorshe ilaahay subxaanahu wa tacaala yidhi si kastay qorshe u degaan fa aataahum allaahu min xaysu lam yaxtasibuu meelaynan qorshaysana ilaahay ka soo gala waa intee marka wakadafa fii quluubihim arucb quluubtooda wuxuu ku tuuraa cabsi iyo argagax iyo fulaynimo fulaynimadana waxaa u xunaa la yidhi midda lugaha kaa gasha marka muuqaalada qaaraan arkayna mid lugaha haataq haataq haataq lugahaasiya iska taagan inuu ordaayo u qabo waa midda lugaha gashaa goorba gashaa isir marka muuqaalada fiiri qadka internetka ka fiirsanaa oo waa ay soo saaraan raggan xarakada way soo dhigaan waana aragnaa marka ma malaynaayo nin alla weynaan ku xiranahale siduu asgarigiiba u sheegay wadaadkii hadda kor safarka ah faman kaana mu'minan kaman kaana faasiqan laa yastabuun oo u caddeeyey waana sidoo hadda dad badanoo cadaaladdarra ku dhaqmaya soomaalidana waa iska jiraan dad oo cadaaladdarrada iska jeclo iska dood wadaagga iyo muranka jecel qaar dhahay waa maqlayay ma aragtay waa dad wanaagsan marka ilaahay diidiyay taas sababtoo ah afa najcalu lmuslimiina kalmujrimiin maa lakum kayfa taxkumuun micnaha waa howl ilaahay ka dhiidhiyey ayagina ay leeyihiin oo ra-iisul wasaarahoodii dhaleecayna uu leeyahay waa niman marqaansanoo qaab daranoo oo ma aragtay jaad cunayo indha fagiiga leh madaxweynihiina uu leeyahay waa qowlato dadfiiqatahom mooryaano dadka dilayso kii ka horreeyana uu leeyahy caqiida male ayagii dhexdoodana ay isku caddeen weliba maaha wax qarsane meediyada ay soo dhigayaan oo ay la cadcad yihiin gabagabada barnaamijka ayaan kusii siqaynaa markan nabadoon samatar ayaa haatan iga soo hormuuqda nabadoone dowladda federaalka iyagoo meelo kooban ka jooga gobolka mudug maxaa sababay inay dhaqdhaqaaq sameeyaan ayna khasaare ka dhaxlaan bismillaah waa sidaas weeyaan waxaa sababay dhaqaaqa ay samaynayaan laba maado uu yahay mid waxa weeyaan qoorqabasho waa galaa laleeyahay socda hore u socda hore u socda waa la soo ururina marka laysku keeno misna waa kala tegayeen ilaahay subxaana watacaala kala kala eryaya oo maciyatoo lama haystaan meelaha ayagoo jooga koob kooban meelaha koobanna ay joogaanna ay ku joogaan cartaga iyo carduko ay ku joogaan oo qoorqabad ay ku joogaan baqa carar weeyaan waxaa sababay maciyatullaahi sahaysan ilaahay subxaana watacaala macooda ma ahan waxaana ku soo jeeda dad maciyatullah haysto ilaahay subxaana watacaala ku xiran oo dariiqii nebigu sal ly waslm ku socda oo mujaahidiina oo kitaabka ilaahay inay u adeegayaan kitaabka ilaahay qof kasta oo kitaabka ilaahay kasoo horjeestaana wuxuu noqdaa daadxor oo wuxuu noqdaa buunshe uu noqdaa qof kasta oo kitaabka ilaahay u diyaara oo inuu xoojiyo doonaya oo baalka dhihi jiray een- een- een garab siiya oo gacal iyo sokeeyo u noqdaana bir buu noqonaya ilaa nebigu ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu yidhi een, marka uu ka hadlayo ummaddan ilaahay wuu la hadlay subxaanahu watacaala wa kaana xaqan calaynaa nasru lmu'miniin haddii ay toosnaadaan ummadda oo ilaahay subxaanahu watacaala ay si dhaba u aabudaan oo ilaahay subxaanahu watacaala addoommo u noqdaan ilaahay wuxuu ballan qaaday inuu iyaga maaragtay guulinaya gacan qabanayo ilaahay subxaanahu watacaala mu'miniinna ay saas ku yihiin ma garata horta oo ilaahay u hiilinayo hiilkii gacalkii iyo hiilkii iyo wixii oo dhan ilaahay subxaanahu watacaala ay helayaan ummaddan mujaahidiintu nimankaanu waxay helayaan rucbigii iyo argagaxii iyo balaayadii iyo baaskii iyo cabsidii iyo wixii oo dhan bay helayaan ayagu marka dadka maantay wax u malaynaya oo huhaada iyo hadalka iyo higilkoodaas muuqda oo maaragta sawirkaas fiirinaya waxaan leeyahay war ha fiirinine xaqiiqdu waxay taallaa xaqiiqdu waxay taallaa fagaarahay taallaa xaqiiqdu waxay taallaa ilaahay kitaabkiisa iyo sunnaday taallaa nebiga sal alay slam lagu sheegay halkaa fiiriyaan leeyahay hana ku kadsoominina ilmihiinana ceshadaan leeyahay waa tahay su-aashani waa dhaxtaal n waxaan siinayaa ugu horeyn aqoon-yahaan ramadaan n aqoon-yahaan ciidamada dowladda federaalka sidaan wada ognahay meelaha ay ka joogaan gobollada dhexe waa ay kooban tahay maxay kusoo kordhiyeen dib u dhac ama horumar intaan baa laga jawaabinba waa meediyada iska taallaa waxaan arkaa wada dhaqameedyo oo afarta tuulo ka soo jeedo cabaadayo dhahayo shabaab maalinkii uu naga baxay inta wiiloo naga dhimatay waxay ahayd diyadii qof boqol halaad laga dhiibay hadduu wiil yahay gabarno konton hadda soddon malyan waa kun iyo shan boqoloo doolar waxaan dhammaynay inay taa u malaynaa aa soddon malyanaa laga dhiibaay dheen wiil dhan markaasaa nin walba iska fududaysa ma intaasaa bab lacagta iska dhiib bal iska daaye meelaha qaar waa maqlayay wiil hooyadiis midi ku dhuftay oo wax kale uma dilinayo lacag yaroo wuxuu weydiisto oo muqaadaraad uu ku gato nin marka asigaba cabsanoo daroogaysanoo miir lahayn wuxuu ku- kafalgalayana ogeyn in waalid iyo wuxuu yahaba qof muuqdo wax u diida bis u muuqdo dhibaatadaas ay keeneen hadda wax inta lagu koobi karma hadday tahay een, farsahaadka waxaan foolxumo iyo liidnaan iyo caab iyo dib u dhac ahayn oo laga sugo male hadda meelaha ay joogaan oo kale hadda maciishadda ceel dheertaan hadda tana loorkii sokora waa afartan iyo siddeed doolar kulaylka marka intaas la eg ee maciishada heerkaas la gaarsiiyey waa jidgooyada faraha badan iyo isbaarada isbaaraduna waxay ku tacalluqaa in jaad iyo muqaadaraad meesha laga helo waa dhibka ay keenaan waxyaabaha ugu horraysa oo ay dilka iyo ay ugu shar badan tahay waayahay nabadoon somater maxaad halkaas ku daraysaa adigana sadar muuqda su-aal ka dhan baa la yidhiyo horta dibudhacay ku soo kordhiyeen dibudhacana diin iyo dunyo iyo baalkii dhihi jiray iyo dad iyo dhul kulligood fasaaday kusoo kordhiyeen Een, marka ay meesha ay yimaadaan magaalooyinka ay yimaadeen oo kaleeto oo mudug iyo kuwa galguduudba waxay keeneen een, een, qur-aankooda waa muustiq nimankan quudkooduna waa baalka dhihi jira waa jaad ma fahamta horta horta fasaaday ku soo kordhiyeen guud ahaan waxaba yaraatee wanaaga ay ku soo kordhiyeen ma jirto hal shay oo keligiisa masaajidada fasaahadiyeen oo beyturaxmaan waa gurfiyeen eberay ka dhigeen godaday ka qodeen jaaday ku cuneen sigaaray ku cuneen marka fasaaday ku soo kordhiyeen baan leey Een, midda kaleeto oo ah maxaad ugu baaqaysaa waxaan ugu baaqayaa dadka dhalay wiilashan waxaasaa samaynaya inay tala kaleeto keenaan oo ay tala u qabtaan kuwa xukuma oo soo dirana waxaan leeyahay war wax kaleeto weyde waana u jeedaan oo labaatan sanay maraysa ama soddon sanay maraysa fasaadka aad socotaan etoobiya maalintii soo gashay maalinta ka dhexaysa sanadka labaatanaad baa lagu jiraa labaatan sano wax waa la qaban waayeye Ah, waa socon weynaa orodna inta iska daysaan shareecada ilaahay u soo laabta nimanka madaxda ah oo madaxda oo ummaddaanow ummadan baalka dhihi jiray een- een- een ridada nimanka madaxda oo ah waxaan leeyahay sharcada ilaahay usoo laabta oo kitaabka ilaahay kusoo biira oo toobad keena oo ilaahay subxaana watacaala ka cabsada diin fatra islaamiyaad ku dhalateen diintiina yaad ka tagteen diinta gaalada qaatay diinta gaalada waa idin qaadi la-aad waxna waa idin tari la-adahay waxaan leeyahay marka ilaahay uga cabsada soo laabta haddaad soo laabataanna gacmo furan baa laydinku soo dhoweynayaa towxiidkana maarata waa laydin qabanayaa intaasaan leeyahay waayahay aqoon-yahaan ramadaan gabagabada maxaa talo ah oo aad u gudbinaysaa ciidamada dowladda federaalka madaxdooda iyo guud ahaan ummadda soomaaliyeed Een, talooyinkan u jeedin lahay waa labo midood madaxda iyo waxa dhan waa isku qabanaa kolley codkayga inuu soo gaaraan aad u rajaynaa insha allah waa labo inaad tanaasushaan ood u daysaan dadkii rab dhuuray etoobiyaan gacan adag kula xisaabtamay ee gawaaridoodana ku gubay bilqiyana dagaal adagna uu kala dhexeeyo waddankaa u daysaan si ay dib ma aragtay ay waddankana uga saaraan waddankana ayaga ay ma aragtay amnigiisa sugaan dhulka ay joogaanne fawlxumadan oo dhan kama jirto oo jaadkan aad diyaaradaha kus keenaysan oo adinkaba aad ansixiysan fasaxaysaan kuma jirto intaas waa loo rag odayaalo waxaan maqlaayay war oda hebel aawey ee wuxuu jiraa waa meesha xarakada ay ka taliso oo qaraabasalaan miya qaraabasalaan mu aadine bal waddow iska reebi waa si uu jaadkii waxaas u ilaabo uu meesha u tagay uga goho ilaan dhulkaas laga meela muqaadaraad wogta oo ragaa u taagan ooba ka sa- sifeeyo in ay kitaabka iyo sunnada ku dhaqmaan oo ay iska daayaan baibal gaaleedkan oo dimuqraadiga la yidhaha ay wataan ay iska dhaafaan dhammaan waxaan rajaynayaa mujaahidiinta waxa dhammay u dhimanayaan waa kitaabka iyo sunnada inay saf naqa doonaan oo ay ma aragtay dhammaantood shareecada isla difaacaan afghanistan hadda nimankii ciidanka ahaa oo dhan mucaskaray galeen mujaahidiintay ku soo wada biireen raayadii iyo maaragta shareecadii iyo kitaabkii kor u wada haayaan waxayna dhammaan ku midoobeen waa maxay in layska dafciyo gaal iyo xumaantiisoo dhan waddankiina hadda barwaaqadu ku socdo iyo nidaamkay la imaadeen waa aaday uga faruuqaninayaan waana meel walbana waa kala soconnaa oo muuqaaladooda iyo warbixinadooda dhanna qadka internetka iska yaallaa
أمة لم تهن كيف أمست إذا مرتعا للفتن مزقتها المحن دب فيها الوهن شرداتها المحن
waxaan halkan ku soo afmeeraynaa barnaamijka diiradda jimcaha waxaanu u mahadcelinaynaa martida barnaamijka intaan dib barnaamijkan mid la mid ah aan ku kulmayno salaamullaahi calaykum
أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها